soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka cayaaraha oo aad maalin walba oo isniin ah dhegaysataan waxaana barnaamijka maanta idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir yuusuf cali qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah aljeeriya iyo senegaal oo iska xaadiriyey fiinaalka koobka qaramada afrika magaalada muqdisho oo uu ka furmay tartanka kubadda gacanta swiden oo uu si rasmi ah uga bilaabmay tartanka suuki haddaba muxuu yahay tartankaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan balse marka hore aan ku bilaabo xulka aljeeriya ayaa booskooda ciyaarta kama dambaysta koobka qaramada afrika xajistay kadib markii ay laba iyo hal kaga badiyeen xulka naijeeriya kulankii nusdhammaadka waxaana goolka guusha gabagabadii ciyaarta u dhaliyey laacibkooda riyaad maharees aljeeriya ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta daqiiqadii afartanaad ee qaybtii hore markii uu gool iska dhaliyey xiddigga naijeeriya william trust ikong hase yeeshee naijeeriya ayaa barbaraysay ciyaarta daqiiqadii labiiyo toddobaatanaad kadib markii rigoore loo dhigay uu gool u beddelay odion ikhaalo iyadoo ay u muuqatay in ciyaarta soddon daqiiqa dheeri ah lagu darayo ayay goolka guusha dhalisay aljeeriya daqiiqadii labiiyo sagaashanaad waxaana si xarrago leh u saxiixay riyaad mahareys waxaa aljeeriya ugu dambaysay inay ku guulaysato koobka qaramada afrika sannadkii kii waxaana fiinalka haatan isku arki doona xulalka senegaal iyo naijeeriya kaas oo sagaalyotobanka bishan oo ku beegan maalinta jimcaha la cayaari doono xulka senegaal ayaa iyaguna u soo gudbay fiinalka koobka qaramada afrika kadib markii hal iyo eber ay ku dubteen xulka tunisiya iyagoo isla gaaray wakhtigii dheeriga ahaa goolka ay senegaal ku badisay ayaa ahaa gool ay iska dhaliyeen xulka tunisiya Free kick for Senegal, delivered into the penalty box. Oh, it's a chance in the back of the net. It's an own goal. I don't believe it. It's gone in. It's gone in. Senegal have taken the lead. They are jumping with joy. And the West Africans take the lead. Let's have a look and see what happened. Hassan looks absolutely distraught. Ben Mustafa labada xul ayaa waxay wakhtigii caadiga ahaa ee sagaashanka daqiiqo iska khasaariyeen rigoorayaal loo dhigay senegaal ayaa rajaynaysay inay markii ugu horraysay qaaddo koobka qaramada afrika waxaana ugu dambaysay inay gaarto fiinaalka sannadkii labadikunyolabadii markaas oo koobka looga qaaday rigoorayaal kulankii ay la ciyaareen xulka qaranka kameroon weli waxaan ku guda jirnaa cayaarihii qaramada afrika waxaa qadka telefoonka igu warramay naasir cumar oo ah wariye reer jabuuti kuna sugnaa dalka masar intii uu tartanka socday koobkan waa kii ugu horreysay aan ka qayb qaato markaasi masar waxa ay tahay dal aada u weyn oo ku guulaystay inay nafto geliyaan koobka afrika kadib markii dalka cameroon uu ku guuldareysta koobka afrika inuu matigeliyo masar ba ay noqotay dalka matigeliyey iyada oo muddo kooban ku diyaariso koobkan inay qaban karto marka jawiga guud haddaan ka hadlo makaaridu si wanaagsan ba iskugu diyaariyeen waxaana ay leeyihiin oo u suurageliyay koobkan qabanqaabadiisa iyo hirgelintiisaba garoomaha kubadda cagta oo iyaku waa kuwo aada u casriysan oo u dhigma nuuca garoomada caalamiga ee qaaradda afrika dib laga harkaanba latin america marka masar koobka matigelinteeda iyo qabanqaabadeedana waxay tahay mid ay ku guldaraysatay jawiguna waa farxad ammaanka si aada loo sugay waxaana ay inkastoo inkuwa koobka ay ka hadheen hadda way wadaan hawsha si gaara u wadaan oo way fuliyeen koobka in afrikada ay ka farxiyaan maalmahan dambe wallahi waa iska kulushahay gaar ahaan gelinka duhurka saacadda ay tahay labada geeska africa ilaa saddexda geeska africa markay tahay masar way way kulushahay dalal fara badan oo koobka ka qayb qaadanaya waxay ka yimaadeen dalal iska qabow sida qaarada galbeedka africa taageerayaashooduna way ka cawdaan kulaalka ay ka cawdaan si kasta oo ay u bogeen oo ay la dhaceen goobaha qadiimiga ee taariikhiga ee dalka masar uu leeyahay sida piramidka oo kale ee loo yaqaan iyo goobta malxafka weyn agabyadii kala duwanaa ee faraacintii intaas oo dhan baa ah mid ay dadweynuhu si gaara taageerayaasha ladhaahda weliba ay u bogeen oo ay usoo dhaweeyeen naasir ow dhanka kale cayaarihii waxaa la marayaa haatan gebagabadii sagaal iyo tobanka bisha oo ku aadan maalinta jimcaha waxaa la cayaari doonaa kulankii ee fiinaalka ahaa kaas ay isku arki doonaan dalka senegaal iyo aljeria bal ka waran ayaa loo saadaalinaya cayaartaasi wallahi ciyaartan waxa ay noqonaysaa ciyaar aada u xiiso badan waayo finaalkaas waa algeria muddo dheer ma iman ciyaarta finaalka ma ay soo gaarin senegaalna wade waaba markii ugu horreysay taariikhda qoraysa sidan qabo waana weli koobkana aad bay u raadinaysaa senegaaladu inay helaan maantana waa markoogii ay ugu fiicnaa taariikhda ay ugu fiicnaayeen ciyaartooy ahaan marka laga yimaado sanadihii labadii kun iyo labadii iyo labadii kun iyo kowdii labadii oo xilliga xaaji diyuuf iyo iyo bubad diyob iyo waxa ciyaari jiray ciyaartooy aad u fiican bay lahaayeen khaliil fadiga ayaa kamid ahaa hadda waktigaas oo kale ay joogaan waxay leeyihiin ciyaartooy aad u wanaagsan sida sadio mani oo kale oo liverpool u dheela markaasi labada way adag tahay ciyaartooda senegaalna waa ciyaartooy fiican bay haysaa algeria waa lamid oo nigeria hadda se u qaraacday oo riyaad muxris bad ark si aad uga dhex noqdo isagu kooxdan manchester city weeraryan u ah markaasi kulankan boqol kiiba konton boqol kiiba konton aniga aragti ahaan waa sidaabay tahay cabdulqaadir ow saaxiib dhinac kale ee koobkan africa waxaan ka hadalnay xagga taageerihii iyo xaggii jabigii guud ciyaar la-aanteed garsoorena ciyaar maaha ciyaarta waa in garsooruhu iyo calamwaduhu ay ahaadaan cunsurka ugu muhiimsan ee marka la ciyaarayo ciyaara garsoorka afrikaduna wax weyn baa iska bedelay taasi waxaa tilmaamwa sanadkan garsoorka africa waxaa ku cusub aaladii baarka oo ah taasibaynta amba taageeraha amba garabgalaha arbitarada oo iyagu ah garsooraha amba calamwadaha caawinaysan saas darteed xiriirka africa ee kubadda cagta ee kaafka laantiisa garsoorku oo sulaymaan xasan waa beri guddoomiyaha xiriirka jabuuti ee kubadda cagta uu madax ka yahay waxa ay xoojiyeen in aaladaasi vaarku ay noqoto mid caawisa garsoorayaashan sida koobka adduunka ee ugu dambeeyey ee koobka latin america iyo kan kale ee league de champion loo yaqaano ee champions league qaaradaasi ee reer jir marka afrikadii garsoorkooduna hadda horumar ayay gaadheen kor bay usoo kaceen marka loo eego tartankan tartanadii aan soo dhaafnay
haatanna soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxa uu muqdisho ka dahfuray tartanka kubadda gacanta tartankan ayaa ah mid sannadkiiba mar la qabto haddaba waxaan guud ahaan tartankaasi iyo kulamadii ilaa haatan la cayaaray isla falanqaynay maxamed cumar baakaay oo ka faalooda cayaaraha kuna sugan magaalada muqdisho aad baad umaadsan tahay cabdulqaadir ciyaarahan ayaa waxay ku furmeen xiiso iyo xamaasad aad u ballaarnaa garoonka wish stadium oo horey loogu aqoon jiray ex lugino magaalada tan muqdisho dadweyne aad u fara badan ayaa garoonkaasi soo buuxiyey furitaankii cayaarahan ee tobanka bishan magaalada muqdisho ka furmay guddoomiyaha gobolka banaadir islamarkaasna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan yuriisow oo la hadlayey taageerayaasha iyo weliba shacabkii faraha badnaa ee usoo daawashaday furitaanka cayaarahaasi ayaa wuxuu sheegay in loo baahan yahay in isboortiga la xoojiyo si caasimadda magaalada muqdisho ay la tartanto caasimadaha kale wuxuuna ku dhiirigeliyey ciyaartooyda taageerayaashaba in laga qayb qaato isboortiga oo ah mid dhexgalka bulshada ah waxaa kaloo garoonka joogay guddoomiyaha xiriirka kubadda gacanta hamboolka oo lagu magacaabo maxamed xurshe xasan eynow iyo guddoomiyaha isboortiga gobolka banaadir xasan wiish runtii dareenka iyo garoonku aad buu xamaasadiisa u kacsanaa waxaana runtii muuqanayey shacab aad u fara badnaa oo kala taageerayey degmooyinka gobolka banaadir sanadkan waxaa ku hardamaya toddoba iyo toban degmo oo gobolka banaadir ka tirsan cabdulqaadir sidaad sheegtay cayaarihii way bilowdeen oo ciyaarihii ugu horreeyey waa la cayaaray marka kulankee ugu xiisa badnaa is leedahay shaloo kale runtii waxay ahayd kulamadii ugu xiisaha badnaa horta tartankani sanadkiiba mar baa la qabtaa oo xiriirka kubadda gacanta hamboolka oo kaashanaya gobolka banaadir ayaa runtii qabta sanadkii oo ugu dambeeyey ee hore waxaa ku guulaystay degmada hodan oo taageerayaal ciyaartooy oo wiilal ah aad oo runtii kubadda u tuuri yaqaan ay runtii koobkaasi qaadeen oo sanadkan daafacanaya shalay oo kale wadajir iyo heliwaa oo wada cayaaray wadajir ayaa waxay ku tumatay ciyaartooyda wiilasha ee heliwaa wiilasha boondheer iyo wiilasha degmada daynilana ciyaar faraha laysaga gootay ayaa dhex martay oo waxaa lagu durduriyey wiilasha degmada boondheere aad baana loola yaab cayaartaasi garoonkuna runtii taageerayaasha labada dhinacba durbaanka isa waxaanka aad buun u kacsanaa waxayna cayaarahani runtii noqonayaan kuwa shacabka soomaaliyeed xiisiisa leh sababtoo ah garoonka lagu cayaarayo oo ah garoon aad u yar oo weliba dadweyne aad u farmada kasoo qayb geliyaan xamaasadan garoonkuna aad buu u far badnaa cabdulqaadir bakayo waxaad noo sharaxdaa waxay tahay kubadda gacanta ama handboolka iyo wax looga gol leeyahayba ujeeddada laga leeyahay runtii waxa weeye in la helo xidigo kubadda gacanta handboolka soomaaliya oo tartamada caalamiga ah ee runtii ka qayb qaato oo guulo weyn ka sooya waxaana wiilashan runtii ku tartamaya ayay yihiin kuwo kubadda qaab tuuristooda aad u wanaagsanayd cabdulqaadir waxaa kaloo xusid mudan in kubadda gacanta handboolka uu yahay goolal yar yar ah kubaddiina sida gacantao kale lagu tuuro oo goolkaasi markaa lagu shiisho saasay u dhalanaya waa kubaddii cagtoo kale oo gacan loo bedelay goolashanu ay yihiin kuwa aad u yaryar marka qaabkay u tuurayaan wiilasha degmooyinka gobolka banaadir markaad aragto aad baad ula yaabaysaa waxaa kaloo jira kulamada tartamada caalamiga ee kubadda gacanta handballka soomaaliya sanadii u dambeeyey meelo wanaagsan ayay ka soo gaareen sanadkanna waxaa la sugayaa inay ka soo baxaan wiilal kubadda si wanaagsan u tuuri yaqaan haatanna aan u jalacno qaaradda yurub waxaa sabtidii si rasmi ah u bilaabmay tartanka suukii oo ay ka qayb galaan kooxa soomaaliya oo ka kala yimid qaaradda yurub tartankan oo la cayaaro xagaag kasta ayaa waxaa lagu qabtay xaafadda isbaanga oo ka tirsan magaalada stockholm haddaba faahfaahinta tartankan suukii ayaa waxaa inoo haya maxamed xaaji xuseen raage oo ka faallooda arrimaha isboortiga kuna sugan dalkaasi swiden waxaa sabtigii si rasmi ah u bilaabmay tartanka suuki dufcadda labada kun iyo sagaal iyo toban oo ay ka qayb galaan kooxo ka kala yimid qaaraddan yurub kaasoo xagaa kasta lagu qabto xaafadda sbonga oo ka tirsan stockholm waxaana tartanka sanadkan ka qayb qaadanaya ilaa laba iyo toban kooxood oo ku kala jira saddex guruub oo ka kooban min afar kooxood haddaba cabdikariin dilaxo oo ah guddoonka guddiga farsamada tartanka ayaan weydiiyey sababta loo dhimay tiradii kooxaha oo awal intan ka badnayd tigii hore sidii oo ahaa ilaa lix iyo toban kooxood ayay ahaan jireen haddana waxaa dib loogu soo noqday in saddex afar kooxood laga saaro ee kooxuhii noqdaan labiyo toban kooxood ee saddex jirina laga dhigo yacni waxbaad ka beddeshaan arrintaas haa waxaa waaye si wakhtigii oo jainis ay u helaan ciyaartoodii ee ciyaaraha si fiican loo fiirsado oo maalintiiba hal ciyaar la ciyaaro sidaa darteed ayaan uga dhignay ee sidii loogu wadi jiray ciyaaraha wakhtigii oo iska gaaban dartiis tartankan ayaa waxaa inta badan dhexdhexaadiyey garsoorayaal aan soomaali ahayn waxaana dadku isweydiinayaan waxaa hortaagan in gebi ahaanba la waayo garsoorayaashii soomaaliyeed oo kulamadan qaar qaban jiray waxaanu haddaba su-aashaa hor dhigna siciid cali oo ka tirsan guddiga agaasinka sidoo kalena saxaafadda ugu qaybsan tartanka suuki waxaan dareemi karaa in albiitaraha inuu dareemayo qof soomaaliya hadduu qabto in ciyaartooydii maadaama ay ku arkayaan xaafaddii magaaladii la degan yahay inay dareemayaan in hadalka lagu soo celcelinayo ciyaartaad qabatay ofsaydaad nagu sii daysay jaalla beenaadna siisay arrimo noocaasoo dee dadka laga hadlo laakiin albiitarayaasha jaanibka way qabtaan aqaladooda aadaan laakiin albiitaraha soomaaliga magaalada isla jooga marka waxaad mooddaa inay dhibsadeen
tartankan ayaa caadiyan isu keena dhallinyaro fara badan oo sababo kala gedisan garoonka u taga kuwaasoo iskugu jira qaar daawada ciyaaraha iyo qaar dana kale u aada xilliyada ay ciyaarahani socdaan waxaana dadkaa ka mid ah ibraahim cismaan oo tagsiilo ah haddaba isbeddel dhanka suuqa ah ma dareemaan haa wax badan ayaan dareennaa xilliga samarka waddamo badan oo yurub skandinefiyana laga yimaadaa yurubta kalea laga yimaadaa marka kurar badan ayaan dareennaa ka ahaan soomaali ahaan marka ummaddaas waddanka imaanayda oo samarka imaanaya ayay ka mid yihiin soomaalida markaan daawanayno mararka qaar waxaan ka helnaa dad u baahan in loo wado ama guryahooda loo celiyo ama dana kale leh marka aad iyo aadayn ugu wacan yihiin waxaa sidoo kale jira dad qaab kale uu tartankani u saameeyo sida cabdiraxmaan dhuxul oo ah milkiilaha makhaayad laga cunteeyo oo ku taalla xaafadda rinkibi markii tartankaasi iyo soomaalida ay meesha isugu timaado makhaayadayda aad iyo aad dad fara badan ayaa yimaado ama kuundi fara badan ayaan ka helnaa dhallinyarada ciyaarahan u daawasho taga waxaa ka mid a kuwa halkaa u aada si ay uga helaan dad ay kala raageen oo aanay muddo dheer is arag kuwaasoo ay mararka qaar si sibiq ah oo aan la sii qoondaynin iskuga arkaan garoonka sida uu ii sheegay wiil lagu magacaabo cabdifataax maxamed tartankan waxa aan ku jeclahay waxaa ka mid ah in aan isku aragno asxaab badan oo muddo kala maqnin qaar aan ku ballanno iyo qaar macnaha aan si kadisa iskugu aragno koobkan ayaa iminka labaatan sano jirsaday isagoo soo taxnaa tan iyo sannaddii kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii haddaba maxaa waaye aragnimo ah oo muddadaa laga kororsaday waxaa su-aashaa mar kale ka af celinaya cabdikariin dilaxow oo ah guddoonka guddiga farsamada waxaa isbeddel ciyaartooydii oo fahamtay waxa wadciga laga rabo ama loogu qabanayo tartanka ciyaarahaas oo ah isdhexgalka bulshada anaa badiyey anaa yeelay iyo waanu iska hadal cidlaa oo keliya moogiye waxaa la rabay inay ciyaartooyda fahamto kan guulaysta iyo kan laga guulaysta inay wada guulaysteen sidaa darteed marka waxaad arkaysaa waxyaabo badan oo hadda u soo baxay ciyaartooydii oo ay ku fahmeenoo ciyaarihii dibadda adduunkay fiirsadeen waxaad arkaysaa ciyaartii markii la ciyaarayo kooxa garsoorihii iyo waxba qaldamaayo qaladka dartiis waxbaxayna waa yeelayna ay dhihi jireen hadda wixii waa soo yaraadeen ma jirto oo waxay soo noqotay ciyaartooydii inay si kasta garsooraha ku sameeyo qalad ku sameeya iyo sax ku sameeyaba inuu ciyaartii dhammaystiraan tartankan suuka ee labada kun sagaal iyo toban ayaa lagu furay labada kooxood ee xidigaha iyo som united oo ku midaysan gruubka a waxaana sabtigii saddex iyo eber lagu xaaqay kooxda som united maantana waxaa ballansan kooxaha neutrala e f oo ka socota gothenburg iyo austeria boys iyadoo lasoo afmeeri doono siddeed iyo labaatanka bishan luulyo markaasoo ay dhammaad ka ciyaari doonaan labada kooxood ee nasiibka u yeesha inay halkaa gaaraan